waxaa sannadihii u dambeeyey degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose soo gaarayay dad barakacayaal ah oo aad u badan kuwaasi oo siyaabo kala duwan uga soo barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen qaar ka mid ah barakacayaasha ku nool degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose oo la hadlay warbaahinta sanguuni ayaa ka warbixiyey siyaabihii ay uga soo barakaceen deegaanadii ay horey ugu noolaayeen dadka intaas kaamka waa ka badan yahay kaamka koo kale ma aha laba ma aha dadka weli waa soo socdaa oo dad soo socdoo hor lahaa soo degihaaya iska barakace abaarihii iyo biyihii aa dadkii nugulka ahay wax ku dhaafeen abaarta iyo iyo ilaahay magantiisa iyo biyihii doowga dadka baahida saasaa ugu badan beerihiina biyihiiyaa ka galay inkastoo hadda deegamahii aan wada joogno oo marka insha allaahu baahida waa iska badan tahay intaan kale ma aha waxaa la rabaa haddii ilaahay yidhaaho wixii la heli karo in ma aragta dadka baahiyaha qaba lagu sadaqaysto toddoba boqoloo sacaad kun ari e aan iska lahaa barakacaana iigu horreyso dhobley dadka ehelkae islaamka eh baahida aniga ma isku soo koobay waxaan aniga hadda cabanaya baahida ani keligay ma aha waxaa qaba marka bulshada dhana qabta walaalka ninkii wax heli karo walaalihiis ha u gargaara deegaanka ahayd wartaydii iyo wixiin lahaay waa abaar iyo waxaa iga soo kicisay dhibaato adduun haddaan dheef ku haysta ma soo dhaafteen kontan iyo waxaan jiraa lix sana ma soo dhaafteen waagaas intaasna meesha umaan taagnay wixii iga soo wada waan u dhibaato adduun si kuwa u dhacda baa ku dhacda marka intii hadda intan noogu soo deeqday khayr alla ha sii intii ka badanna waa un ka sugayna waa ka rajayna haddii ilaahay noo calfo si kastaba haatee waxaa degmada dhuble ee gobolka jubbada hoose ku yaala kaaman badan oo ay ku nool yihiin dad badan oo barakacayaal ah kuwaasi oo ka soo barakacay deegaanadii ay horey ugu noolaayeen saamaynna ay ku yeelatay abaarihii iyo fatahaadihii ka dhacay dalka